taswiirta saddex iyo tobnaad mar kale dadkii reer binu israa'iil waa ay dembaabeen oo ka dembaabeen xagga ilaah ilaahay mar kale xidhiirkii ayuu ka goostay oo midyaaniyiinta ayuu u aqbalay in ay ka reeyaan reer binu israa'iilna waxa ay bilaabeen in ay buuraha isku qariyaan oo si qarsoodi ah ayaa waxay u beerteen cunto ama badar laakiin markii la gaaray wakhtigii beergoosadka midyaaniyiintii ayaa yimid oo ka boobay wixii oo dhan reer binu israa'iilna gaajo ayay u dhammaanayeen oo maanay haysan waxay cunaan oo waxay u qayliyeen ama u cawdeen ilaah si uu u saacideeyo maalin maalmaha ka mid ah gidcoon waxa uu haadinayey sarreen malaa'igihii ilaah ayaa u yimid oo ku yidhi ilaah ayaa kula jira ninkaagan xoogga weynow oo geesiga ahaw gidcoon waxa uu fikirayay oo uu lahaa dhibaatadan oo dhan maxay idin haysataa oo ilaah ayaa ku yidhi gidcoon wado ciidamadaada xoogga badan oo soo bixi dadka reer binu israa'iil oo badbaadi waa aan kula jirayaa oo gibcoon ayaa yidhi alleh seen aniga ooga soo bixin karaa dadkaasi halkaan maxaa yeelay buu yidhi dadkeenna ama qabiilkeennu waa mid laciif ah aniguna waxaan ahay ninka aaban waxba loo ogayn markaasaa ilaah wuxuu ku yidhi waa aad samayn kartaa wax kasta maxaa yeelay aniga ayaa kula jira gibcoon markaa ilaahay waxa uu weydiistay in uu sameeyo astaamooyin lagu garan karo in uu yahay ilaaha reer binu israa'iil oo malaa'igihii ayuu ku yidhi ha tegina cunto ayaan idin keenayaaye markaas gibcoon wuxuu la soo noqday hilib iyo caano iyo subag oo malaa'igihii ayaa waxay ku yidheen dulsaar dhagaxaas markii uu markaasi gidcoon sidaas sameeyey malaa'igtii usha ayay qaaday oo cuntadii ayay taabsiisay oo dhagaxii waa ololay cuntadiina way ololisay markaas malaa'igtii way iska tagtay oo gidconna wuxuu aaminay ilaah gidcoon waxa uu rabay inuu ogaado waxa ay dhibaatadaas oo dhan ugu dhacayaan dadka reer banu israa'iil ma og tahay sababta maxaa yeelay waxa ay addeeci weeyeen ilaah marmarka qaarkood sababta la'alligeed ah ayaa nagu wacan hataa innaga waxa aan dhibaatada u helayno markii ay wax kasta si wanaagsan u socdaan waxa aan ka tegnaa ilaah waanan addeeci waynaa laakiin ilaahay dhibaatooyinkaas ayuu noogu soo dirayaa si aan markaa oga soo jeesanno dhibaatadaas oo aannu isaga u jeesanno laakiin taasi keliya ma aha sababta walaal bal xasuuso joob iyo dhibaataduu la kulmay markaa joob wax dhibaato oo uu sameeyey oo loo ciqaabayo ma ay jirin laakiin waxa la jirrabaynayay iimaankiisa